In ka badan labaatan arday ayaa fursado waxbarasho oo lacag la'aan ah ka helay iskuulka hoose iyo dhexe ee Alquduus ee magaalada Beledweyne. Ardayda hesho fursadaha waxbarasho ayaa isugu jira danyar iyo agoon aan awoodin qarashaadka waxbarashada. Maamulaha iskuulka Alquduus Cabdisalaan Cabdulaahi Cumar ayaa ka waramaya ardayda hesho fursadaha waxbarasho.
ardada agoonta waa firi ayagaasna wax lacag anaga kama qaadno saasayna wax ku bartaan dadka kale oo iska danyartaana ayaga naftirkooda waa liisti gooni ay leeyihiin saddexda arday isla dhalatay iskuulka laba arday lacag qaada ardayga kalena waa loo dhaafaa danyartuna waa beec gooni ama si gooni ayagana lagula heshiiyaa oo bal wixii bal karaankooda ay awoodi karaan ayaa laga qaadaa marka saasaan u sameynaa Imise ayay gaarayaan ardayda danyartii agoontii ah sida bilaashka wax ku bartaan.
danyartii agoonta annaga shan iyo toban arday ahaynaa hadda iskuulka u diiwaangashan Ee, waalidiinta qaar way iska cabanayaan waxyaaba iska sheegsheegayaan ayagoo laakiin hadda shaqeeya ama meelo kale wax kasoo helaya dadka magaalada waa iska murumaal marka maalintuu soo helo wuu iska bixiyaa laakiin ee, sida caadiga ah ee, shan iyo toban arday aa noo qoran shan iyo tobankaas markaa waa qaybta danyarta asaasaan anaga Ee ardayda aad sheegtay ee danyartii agoonta ah qaab noocay idinku soo kala gaareen.
arday kasta annaga waxaan u qaabilnaa uun keliya ee, haddii uu noo imaado xataa annaga arday iskama qabano ilaa waalidkii uu noo keenaa duruufaha marka waalidkaa kuu sheegaya tusaale waalidaa wuxuu dhalay ilaa shan ciyaal iyo lix ciyaal oo kaleo dhalay aniga maqaayadaan ka shaqeeya waxyaaba kala duwan oo sheeganaya laba ardayaan awoodaa inta kalena ma awoodo waa iska duruufaha xaaladda magaalada ka jira ah annaga si walba ay ta- ahaato waalidiinta waa la macaamilnaa oo ardada waa qabanaa wixii wax baranaya annaga annaga sidaasaan heegan u ta- u nahay macallimiinta kalena sidaasay ku shaqeeyaan ka maamul ahaana annaga waalidiinta aadaa ugu dhaganuurnahay Qaar ka mid ah ardayda iskuulka Alquduus ee helay fursadaha waxbarasho ayaa raadiyo Beerulo uga waramay waxyaabaha la baro.
magacaygu waa maariya cabdi maxamed waxaan dhigtay iskuulka algundis maadiyaashu waa soomaali xisaab carabi saynis inglisho waxaan madcelinayaa arday eh, maxaa weeye, ardayda iyo maalmuliyaasha macalinayaasha waxaa- maalinayaasha iyo waalidiinteyda waxaan rajeynayaa inaan wax siban u barto waxaana dhigtay iskuulka alqudus maadooyinkan waxay ka- maadooyinkaygan waxay ka mid tahay ingilish iyo saynis iyo cilmi bulsho iyo tarbiya af soomaali Een, waxaan u mahadcelinayaa orahaantii macalimiinteyda iyo waalidiinteyda Xarumaha waxbarashada ee magaalada Beledweyne ayaa waxaa fursado waxbarasho oo lacag la'aan ah ka helo arday isugu jira danyar iyo agoon.